maalinimo sabti ah toddobadii bishan dulqacda ayaan ka baxay xarunta warbaahinta alfurqaan aniga oo kusii jeeda magaalada buulamareer oo jimcihii tagay uu ka dhacay dagaal culus oo lagu soo afjaray saldhig weyn oo magaalada ay ku lahaayeen ciidamada yuganda ee qaybta ka ah howlgalka atmis ee midowda afrika maalintii xigtay oo axad ahayd taariikhda hijrigana ay ku beegneed siddeedda dulqacda abbaaro toddobada duhurnimo ayaan gaaray magaalada oo xilligaasi xur ka ah shisheeyaha iyo kabaqaadkiisa safarka waxaa igu wehelinayay wafdi uu hogaaminayay weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan kuma sii mashquulin inaan gudaha usii galo magaalada ah oo waxaan durbadiiba abbaaray xerada yuganda xerada aad bay u weyn tahay wax ka yar laba kilomitir ayay u jirtaa magaalada horay xeradan waxa ay u ahayd beer uu lahaa mid ka mid a dadka ku nool buulamareer shisheeyaha ayaa jaray geedihii ku yaalay beerta sidoo kale waxa ay jareen dhul ballaaran oo beerta ka horeeya si ay u arkaan cid kasta oo kusoo dhowaata saldhigooda durubadiiba markaan gaaray ilinka hore ee laga gala saldhiga ah waxay indhahaygu qabteen meydadka ilaa labiyo toban askari oo ka tirsan ciidamada yuganda kuwaas oo rasaastu ay haleeshay iyagoo u cararaya dhanka magaalada xerada ayaan gudaha usii galay waxayna indhahaygu qabteen meydadkii ugu badnaa ee askarta yuganda meydadka way qurmeen wayna dildilaaceen waxaana ka duxayay dufanka doofaarka urka daran ee ka soo baxaya meydadka askarta yuganda iyo nadaafadarada ka muuqata xerada ah qof kasta oo inaga mid ah sanka ayuu qabsaday intooda badan xabaddu madaxa ayay kaga taalaa waxaana soo daatay maskaxdooda laba dhufays oo isku dhow wax ka yar shan tilaabana isku jir ah ayaan ku arkay meydadka saddex iyo toban askari oo isbarkaday dadka xerada yimid ee loo fasaxay waxay qaarkood ii sheegeen inay suurtagal tahay in qoryo ay ku hoos jiraan godadka ay ku jiraan meydadka askarta yuganda balse waa la waayey qof ku dhiirata oo qoryaha si kala soo baxda dhufaysyada sababo ku aadan inaan loo dhowaan karin oo ay si xaddaaf ah u qurmeen waxaa la ii sheegay in qaybta hore dagaalka ay ciidamada isku dayeen inay isdifaacaan balse ay sas iyo argagax ka qaadeen dhowr camaliyad nafurnimo ah oo si isxexigta loogu dhuftay dhufaysyadooda waxaa xusid mudan in askari kasta oo ka mid ah meydadka ciidamada yuganda ee aan arkay uu xirnaa tuutahooda taas oo muujinaysa inay u diyaarsanaayeen dagaal kasta oo kaga yimaada al-shabaab taasi oo beeninaysa in ciidamada la gaaday iyagoo hordaya teendhooyinka xerada oo intooda badan gubtay aad ayay isugu dhowaayeen waxaana sidoo kale isku muuqday godadka ay qoteen ciidamada yuganda sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa la hadlay warbaahinta isagoo taagan mid ka mid ah dabaabaadka laga gubay askarta yuganda maanta waxaa ilaahay mahadiis in noo suuragashay inaan dul istaagno cadowgii meeshii lagu halaagay deegaankan kusoo duulay muddo badanna dhibaato badan ku hayay waxaan u jeednaa maanta horteena ka muuqdo oo wax lagu farxa ah xaqiiqatan oo quluubta muslimiinta xawaan ay ku caafimaada taangiyaashii oo guban oo xerada dhex yaallo bakhtigoodii oo tarab tarab u daadsan oo meelba xawaan qayb ay yaallaan haween aan la soo koobi karin agabkooda ay wateen isticmaalayeen xerada dhexdaadsan daawooyinka isticmaalayeen xerada dhexdaadsan raashinkoodii bakhtigii isticmaalayeen doofaaradii ay cunayeen xerada dhexdaadsan ilaahay subhanahu taala ku mahadsan baybalkii waxa weeyaan ay hormarnayeen duulaanka u ahaayeen oo xerada dhex yaallo maanta waxa weeyaan wax lagu farxo way xaqiiqatan waxaan kaloo xerada ku arkay doofaar iyo digaag tiro badan oo u diyaarsanaa inay karsadaan kuwaas oo ku jiray qabowjiyaal qaybta ay cuntada ku karsadaan waxaa yiilay oo ii muuqday mashiinno casri ah oo markiiba karinaya raashin iyo hilib badan kuwaas oo ku shaqeeya koronto si ay kaga badbaadaan in khasaare ay kala kulmaan marka ay isku dayaan inay biyo doontaan waxay xerada gudaheeda ka dhisteen ceel biyo-ood ay u adeegsanayeen matooro biyo soo saara iyo kuwo nadiifiya eeyo waasha iyo kuwo fiyo oo ay lahaayeen askarta yuganda ayaan ku dhex arkay xerada kuwaas oo cunaya hilbaha iyo lafaha meydadka askarta yuganda gawaari badan oo gubtay kuwa iyagoo nabad qaba ay ka carareen iyo matooro casri ah oo qaramada midoobay ay siisay atmis ayaa qayb ka ahaa khaniimadii aan xerada ku arkay maalintii koowaad ee dagaalka ilaa maalintii afaraad xerada waxaa guranayay oo la fasaxay dadka ku dhaqan buulamareer laba konteynar oo qoryo iyo rasaas ay ku jireen ayay furteen shacabka qoriga ak fordysaban ayaa wax ka yar afar boqol oo doolar lagu kala iibsanayay magaalada buulamareer halka qoriga bekaimka iyo dhashiikaha la ii sheegay in la kala siisanayay wax ka yar saddex kun oo doolarka maraykanka ah maalintii koowaad waxaa inta badan shaqadiida ku qaatay xerada ah inkastoo saacadihii dambe aan gudaha u galay xaafadaha buulamareer magaalada waxaa ka muuqanaya raadad muujinaya dib u dhaca fasahaadka iyo fisqiga ka dhashay shisheeyaha iyo dadka la shaqeeya ee soomaalida kuwaas oo sagaal sano ka hor la wareegay magaalada odayaal aan waraysta ayaa ii sheegay in carruurta qaar ay barteen xashiishka oo ciidamada yuganda iyo kuwa dowladda ay ku beereen beeraha magaalada ammaan male magaaladii wax amniga haba yaraatee ma yeelan haddii ilaahay kuu roon yahay qof alla qoftii raba xabad lagu dhufanaayo toban qofood meeshaan xashiish iigu fal oo aniga beertayda ii fal xashiishka haddii kalena waa lagu dilaya layiri waa lagu dilay oo beeraha xashiish caadiya lagu abuuraya Aa, beeraha xashiishka lagu abuurayo waaba lagu dilaya dadkaa lagu dilaya dadaa lagu dilay meeshaan waxyaabo aanan ku arki jirin magaaladan abaarta noo keentay oo maaragtay dhibka noo keenay waxaa ka mid ah muqaadirada beerahan in lagu abuurtay waa gartay yaa ku abuuraya waxaa ku abuurtay nimanka maaragtay ishaag dowladda ay wadatay iyo afrikaantoda si fiican ayaa ku abuurtay muqaadiraad nooga abuurtay meeshii oo si xoog ah oo si xoog ah haddaad la hadashidna xabadaa lagu dhufanaya weliba dabadaa lagaa laadaya waa gartay marka een, eh, wax dhiba waa iska adkaysanayn oo daruuf baan ugu haysay waa iska cabursanayn aad iyo aad baan u cabursanayn daruufta jirta awgeedaan ugu qaxi weyna annaga muuqaalka magaalada oo toban sano ka hor ahaa mid aad u qurxoon maamul islaami ahna uu ka talinayay ayaa hadda aad u liitay lagumana tilmaami karo magaalo dhammaysatay wixii looga baahnaa in laga helo suuq weyn oo badarka lagu iibiyo ayay lahayd magaalada halka dhismaha iyo ganacsigana uu ku socday si xowli ah qurba joogta ayaa ku soo helinayay magaalada iyagoo iibsaday beero xoolo iyo dhul sidoo kale magaalada waxa ay lahayd suuq xoolaha lagu iibiyo oo meelo kala duwan looga xirnaa dhismooyinkii qurxoonaa ayaa burburay lamana dayactirin wax kasta oo wanaag ah iyo horumar meesha ayay ka baxeen waxaana bedelay wax kasta oo dibudhac ah laguna fasaahadinaya ummadda xaafadaha ka agdhowaa xerada atmis oo aad u dhismayay ayaa istaagay waana laga guuray kuwii la deganaa waxyaabaha aan la yaabay ee aan magaalada ku arkay waxaa ka mid ah in uusan magaalada ka jirin wax maamul ah mooryaan ayaa lacago baad ah ka qaadanaya ummadda mana lahayn magaalada ah xarun degmo ama saldhig toona kolley dabcan sida- waa- dadku waa waraysteen waana aragteen waana idiin sheegeen kolley wax deegaan ka jiri jiray meeshaas meel xarun dowladeed oo dadka loogu adeego inta aan ka maqnayn walaal isma jiraan islam kuwii dhisnaana waa dumeen bal iska daa magaalada horumarkeedii iyo mugta ganacsiga socday iyo dhismooyinka ka socday magaaladii maanta waxaweyaan kama socdaan dhismooyinkii waagiga beentii ugu tegeyna maanta waxaweyaan ka baab oo dumay wax la dayactiri male saldhiga waa dunsan yahay degmo waa dunsan tahay meel dadka loogu adeegaya asli ma jira dadkaas dhaqaale le laga qaadan jira bis khalaas isbaradaas waxaan looga qaadan jira wax kale oo dadka loo qaban jiray ma jirin saldhig dadka waxaweyaan amnigoodii iyo degmo loogu adeegay iyo maxkamad iyo midna may ka jirin deegaankaas sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan waxaan kaloo wax ka weydiiyey taariikhda magaalada buulamareer buulamareer kolley waa waxay kamid tahay degmooyinka gobolka shabeelle hoose ay kamid tahay Ee, markii kobaceeda iyo mogtahay wax soo saarkeeda iyo fircoonida ganacsiga ee ka jira deegaankaas iyo bulshadooda si u fircoon yihiin Ee, waagi hore degmo may ahaan jirin xarakada xaraka shabeelle mujaahidiin ayaa degmo u magacooday ayaa u garatay inay degmo noqoto maadaama dee la hoosgeyn karin degmo kale adeegyo badan iyo mogtahay kaabayaal badan oo deegaanka buuxisay Ee, intuu hadda cadowga uusan imaanin ka hor mujaahidinta ay joogeen magaaladani dhismaheeda kor ayuu u socday way faafaysay magaalada way tawasucaysa ganacsigeeda kor ayuu u socday suuqyadeeda hadda waxaa meenaa suuqyo waaweyn ay leedahay suuqa badarka ay lahaan jirtay suuqa xoole ay lahaan jirtay Ee, hadda waxaa moodayaa sida waagi hore uu ahaan jiray hadda ma aha ganacsigii waagi hore jiri jiray meesha hadda maanta kama jiro Dharna, suuqii xoolahii dadka xawayaan amni kuma haystaan oo m- xoolahoodii meesha kuma aaminayaan marka ganacsigeeda hadda ka muuqdo laakiin magaalada xaalkeeda intaas waaye taariikhyan magaalada kuleyba waxaa u malaynayaa boqolaal sana la deganaan baalka degmadaas boolmareer waa meel magaalo istaraatiiji waa magaalo ganacsi ah gobolka shabeellaha hoose ayaa la rajaynayaa in shisheeyaha ay isaga baxaan xarakada shabaabul mujaahidiin ma u diyaarsan tahay inay la wareegto goobaha ay faaruujiyaan shisheeyaha su-aashaasi waxaa ka jawaabaya sheekh cabdisamad jazaak allah khayran waa su-aal muhiim ah Ee, cadowga ilaahi subxana watacaala kulli wadanka dee asaga ma laha dad muslimiina iskale Ee, ilaahi subxana watacaala weydiisanaya inuu naga saaro lanna maxaa yeelay nebi maxamed sal slam wuxuu yihi, laa tamanu liqal cadow Ee, ilaahan weydiisanaya inuu naga saaro Ee, wayna bixi doonaa insha allahu tacaala waxaa tusaale kugu filan hadda cadowga in mugtahay la nacay dadka muslimiinta dagaalka hadda buulmareer ka dhacay say uga qayb qaateen aa tusaale kugu filan maanta hadday waxa weyaan gaal oo maalinta mugtay xoogaa muslimiin wax u gaarsiin lahaa ama xoogaa jab u gaarsiin lahaa saa looma soo dhaweeyeen dadkan saas umay qayb qaateen saasna uma farxeen uma farxi lahayn wax ay- guul ay gaareen gaalo laakiin maanta walaalahood guusha ay gaareen ay ku farxeen oo tuulooyinka laga soo yaacayo oo meel kasta laga imaanayo oo wadooyinka biyaha lala taagan yahay. tusaale wuxuu ku tahay oo tusinaysaa in gobolka aan laga rabin Eh, ilaahay subxana watacaalaana cadowgaas dadka muslimiinta ha ka dulqaado annaga marka ka walaay ahaan cadowga meelaha hadda uu ku harsan yahay maamuladooda waa dhisan yihiin marka hore horta oo hadda shaqeeyaanba waa shaqeeyaan waa dhisan yihiin sidee u dhisan yihin qaabkay u shaqaysaan way shaqeeyaan makaatiib kale makaatiibta uu ka kooban yahay degmo kasta way dhisan tahay oo maxkamadda dhisan dacwada ayaa xooyaan magacaaban oo shaqeyso Ee, amnigii iyo xisbadii ayaa shaqeeyo qadihii iyo kulligooda wada shaqeeyaan waa dhisan yihiin Ma- magta ay laguma dhibtoonayaba maamulka ka shaqeyn jiray degmadii waa dhisan yahay degmadiisi uu ku wareegaya wax hadda culays weyn oo nagu haysa male marka insha allah tacaala wixii ka dhimana dee insha allah tacaala un in la dhamaystiro mooyaane waa wax hadda bilaaban waayo mooyaane wax hadda lasoo bilaabay lakin kiina hadda la raadinaya maaha dadkooda waa dhisan yihin mujaahidiintii howsha ka shaqeynaysa annaga askarigeena ninkeena mutay mas-uulka ah waa nin askari ah oo diyaarsan oo dhisanoo waxaweyn ofiis ku jira waa marka jazaak allah khayr maamul marka lagu dhibtoonayo ma aho la raadinaya waa dhisan yihin si kastaba ha ahaatee magaalada buulamareer ayaa shalay oo talaado ahayd waxaa ku soo laabtay ciidamada yuganda shalay ilaa iyo maantana waxay magaalada ka aruuriyeen meydadkooda oo ay ku daabuleen diyaaradaha qumaatiga u kaca waxaana la saadaalinayaa in meydad aruursiga kadib ay isaga cararaan magaaladaasi iyagoo horeyba ugu diyaarsanaa inay baxaan